wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay doodo cilmiyeed u dhexaysa culimada ah iyo bulshada rayidka ah taas oo diiradda lagu saarayay aragtida islaamka ee la xiriirta maamul wanaagga wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland maxamed cumar aw yuusuf oo kulanka daafuray ayaa faahfaahiyey muhiimadda loo qabtay kulanka doodwadaaga ee u dhexeeya culimada iyo qeybaha kale bulshada mawduucan wasaaradda way kasoo fikiraysay waxaan ognahay kulan badanoo intaan ka badan aan toddobaadyada soo dhaafnay aan soo yeelanay oo meelo badan oo kala duwan taabanaya maanta insha allahu tacaala waxaan barnaamijkaas qeybihiisa hore kusoo gabagabeyn doonaa kulankan oo su-aalaha la isweydiinayo suu sheegay agaasimaad uu sharxayna ee arrimo muhiim ay yihiin sababta bulsho hadda meel ku wada nooshahay dowladooda iyo maamulkooda ayaga inay isfahmaan waa shay aada muhiim u ah waxaan ognahay diinteen islaamka mar walba waxay dhiirigelinaysaa nidaamka iyo kala dambeyn wax ma garanaysaa fooda ah shaqo kuma laha maamul haddii la maqlana waa saas oo kale qofka hadduu ama koox ama urur ama tiam ama dee qoys baandhaho haddii ay maamul mar soo gasho wax fooda ah waa bannaankay ka jiraan waa kala dambeyn iyo isu dhimrayn iyo isfahan iyo ismaqal marka muhiim waayo inaan runtii aan wax iska weydiino qaabkay u wada shaqeyn karaan dowladda iyo maamulka iyo bulshaweyntii oo qeybaheeda kala duwan ee halkaana la fadhiyaan isla markaasna waa inaan xasuusnaa dowladda xaggee ka timid yaa soo doortay dadka jooga maxay yihiin intaa halkaa fadhisaa waalid u ah hooyadii iyo aabihii dhalay iyo ma garanaysaa culimmadiiba ayaa dadkaas dirsaday shaqo u dirsaday jasta waa shaqaale oo keliya marka maadaama shaqaale ay yihiin waxay u baahan yihiin sometimes in ay ogaadaan xogtiina waxyaalaha ka qaldan in la tilmaamo haddii si gaar laisu helo mas-uuliyiinta shirarkan oo kale loogu faa'iidaystaa wixii su-aal lagu qabo gaar ahaan maamulka cidda ku jirto sidoo kale culamada diinkii odayaasha iyo qaabka ay wax u maamulaan waxaas kulli waa la weydiin karaa waa waa waxaan isleeyahay waa iskaga faa'iidaysanaynaa marka insha allahu aniga waxaan rabaa inaan shirka inoo furo laakiin inaan mar walba xoogaa aan aan taabto aan iraahdo diinteenna waxay dhiirigelinaysaa nidaam iyo kala dambeyn dhowr tusaale haddaan soo qaato oo dadkeena inta badan halkaan fadhiya ay influence ku yihiin ama maalintiiba ay ay daily usingkooda ay isticmaalaan waxaa ka mid ah sideedaba sidaan ognahay haddii dadka muuminiinta ay meel isku yimaadaan saan oo kale shir isku yimaada looga hadlaayo arrimaha guud ee ummadda markaa quseeyo arrimuhu waa mid gaar iyo mid guud tan guud qofka mas-uulka ah oo meesha jooga la rabaa inay dadka muuminiinta ka amar qaataan markay baxayaan fasax ay weyd iskama bixi karaan naga saan ognahay waa culeys in la yirahdo qofka mas-uulku halkaa fadhiya in la yirahdo war mas-uul hawshaan u nimid meeshaasaan aada mas-uulkaasay u taallaan marka haddii qofkaas uu muhiim u yahay aan laga maarmin inuu dhahay joog halkaa fadhi haddii kalena uu fasaxo waxay ka mid tahay qaabkii kala dambeynta iyo nidaamka ka mid waxaan ognahay salaadan tukunaa oo camalkeena camalada u waaweyn ah imaamkaan ku dayannaa arrintaa maxay tahay arrintaa waa maamul wuxuu asaga su asaga una dhaqaaqo una dhaqaaqayna waa inaan ku dayana waxaan la amray ka mid muhiimadda kulankan ayaa ah in la helo fikrado midaysan oo ku aadan aragtida islaamka ee la xiriirta maamul wanaagga